xarku kusoo dhawow s b s go-aankan dowladda australia ay ka gaartay dadka magangelidoonka ee doomaha kusoo galaya saad u aragtaa horta marka hore
runtii dadka doomaha kusoo galaya waa arin ay yani dowladda australia ay raali ka tahay ma aha waayahan dambe dowladda hadda joogto iyo dowladdii ka horeysay intan dowladdan imaanba laborka labadaba waa isku waafaqsan yihiin waa arin laisku waafaqay australia oo dhan dadka doomaha kusoo galo in aan la qaabilin marka waxaan u digaynaa soomaalida soo raacays doomaha in arrinta aysan fiicneen markaa timaada wadanka wax sharci aadan heli heli karin marka arrimaha doomaha australia o dhana ka siman markaan shicibka xitaa dowladihii ku taageersan yihiin dhibaato badan oo dhacday awgeeda because dad badan oo xeryaa qaxooti ku jira jira oo dadkooda halkan joogaan oo viisooyin u dalbay dadkaas intaasana sugayeen viisooyinkay wala sugayaan in loo ogolaado marka dadka doomaha ku yimaado waxay qaataan tiradii loogu talagalay dadka la keeni lahaa marka shicibka australiaba hadeer u muuqdaba inay taageersan yihiin arrimaha dadka doomaha kusoo galo in la celiyo arrintan waxaan la soconnaa labada xisbi ee ugu waaweyn dalka liberaalka iyo leyborka intuba inay isku raacsan yihiin oo ay ka siman yihiin in dadka sharcidarada ku yimaadaan marnaba halkan la dejin laakiin qolyaha iyadu xuquuqda aadanaha u dooda waa ka duwan yihiin oo mar walba waxay leeyihiin dadka xeryaha ku jirana halkan hala keeno sharci hala siiyo kuwa halkan jooga oo brigin visaga haysta oo iyaguna aanan ogolaasho loo ogolaanina in sharciyo la siiya marka arrimahaas ka waran kuwa xeryahaasi ku jira iyo kuwa halkan sharcilaanta ku haysa hay-adaha u dooda xuquuqul insaanka de waajibkooda inay gutaan waay doodaan dadka dhibaateysan xeryaha ku jiro iyo dadka halkan jooga oo ku dhibaateysan taa waa waajib saaran iyaga shicibka xitaa qaaraa taageersan arintaa dadka xeryaha ku jiro inaan la dhibaateeno oo daryeel fiican la siiyo inta arrimahooda meel loo dhigayo marka dadka gudaha ku jiran sidoo kale dad badanoo u doodo waxyaalo badanoo hadda loo ogolaadaa jira koleyba caafimaadka waa loo ogolyahay shaqo waa loo ogolyahay lacag yaroo guna waa la siiyaa marka inta arrintoodii go-aan laga gaarayo waa waajibaad saaran xuquuqul insaanka iyo dadka damiirka le laakiin dowlad iyo xisbiga mucaaradka labadaba way ka siman yihiin in dadka doomaha kusoo galo aan wadankan la qaabilin marka sharcigaasna waa sharci laisku raacay hadeena wata sharci cusub soo baxay oo laleeyahay dadka doomaha kusoo galo yani haddii la celiye weligood australia imaan karan xitaa viisada lxiis aysan ku imaan karin haddii reerkooda halkan joogo xitaa viisa ay u dalbaan marka sharciyada waa lasii adkeenaya marka dadka in meel laska saara loo soo jeesta aan usoo daadegna marka dadkaas aanu sheegnay ee xeryaha ku jira iyo kuwa halkan joogaba soomaali ayaa u badan waa isdhibaateeyaan dadka qaar baa isku dilay xeryaha qaar baa isgubay qaar baa weli dhaawacyo la jiifa oo la daweynaya ka soomaali ahaan marka maadaama jaaliyadii aad tihiin se uga warqabtaan soomaalida halkan sharcilaanta ku haysa kuwa xeryaha ku jira runtii waa ka xunnahay waxa dhacaya iyo ummadda soomaaliya oo xeryaha ku jira kuwa halkan joogaba dhibaatada haysata inkastoo kuwa gudaha jooga dhibaatadooda ay yartahay oon maalin kasta la kulano oo noloshoodana ay fiican tahay laakiin kuwa xeryaha ku jira xoogaa daryeel xuma haysato iyo psychological iyo maskaxdoodii loola baabi'iyo qofka aan ogeen xaaladiisa waxay noqon doonto runtii dowladdu waynu adkeysay inaan dadkaas la xiriirno nonooma ogola inaan la xiriirno wax albaab noo furan ma jiro waad ogtahay waad la socotaa gabadhii soomaaliya isgubtay xitaa inaan u tagnoona loo diiday marka maba ogolaba dadka doomaha ku yimaada in yani laba jahoo loo tago oo la qaabilo lala sheekaysa xitaa wiilalo hadda xeryaha ku jiro oo dhibaateysanaa jira mar u tegay oo laakiin looyarada ii geysay marka way dhiban yihiin maskaxiyan ay u dhiban yihiin sidooda kale caafimaad ahaan caafimaad ahaan way qaaraa dhibaato qaba laakiin noloshooda kale waa iska fiicantaa laakiin taa caafimaad darada iyo maskaxdoo laga baabiinaya wax weyn ah soomaali badan ayaa joogta malaysiya indoneesiya oo raba inay halkan usoo tahriibaan sidee marka dadkaas loo wacyigelin karaa oo loogu bandhigi karaa in australia ay diiday sharci daro in dalkeeda lagu imaado dadka in la gaarsiiyo waay soomaali ahaan haddaan nahay waxaan ku gaarsiin karnaba inaan ku gaarsiino inaan wadankaan doon lagu imaan doon ku timaadana dhibaatada maanta ay walaalaha kale soomaalida ku jiraan oo kale ay kugu dhici doonto waqti badanna kaaga lumi doono halkan waan kaga digayna inaysan ku imaan dowladda australia waxaan ku dhiirigelinana in dadka wacyigelinta ay gaarsiiyaan meelaha ay joogaan maaha in australia gudaheeda ay ka hadlaan idaacadaha australia soomaali badanba ka warhayn marka waan daneyneynaa in dowladda australia ay nagu taageerto in dadkaas aan u wacyigelin lahayn aan meelahay joogo aan ku wacyigelino khaasatan dadka soo baxay xitaa soomaaliya ama kenya aan wacyigelino aan iraa meelihiina jooga aan lasoo dhaqaaqan australia haddaad isku dayda inaad doon ku timaadid lagu qaabili maayo mustaqbalkaagana wad ku ciyaarta waxaan la soconaa in australia dhowaan ay fududeysay qaab dadka eheladooda ay u casuumi karaan oo halkan si sharciya ay ugu keeni karaan muxuu yahay qaabkaas waa visitor visa iyo waxaa jira parenting working visa haduu qofka halkan joogo waalidkiisa wuu keeni karayaa waxaa jira laba nooca waalidka lagu keeno mid lacag badan ah iyo mid lacag yar midka lacagta yar muddo dheeray kugu qaadinaysaa laakiin midka lacagta badan la bixiyo laba san gudaheeda lagu dadejinaya taa iyadoo jirtay haddana waxay soo rogeen in visa oo visiting visa ah waalidkaaga uu markasta ku imaan karo uu kula joogi karo intuu marka sanad iyo meelaha isagoo visa u xareysan tahay marka taa waxay sahlinaysaa qofka waalidkii unu yimaada inkastoo soomaalida badana baasboor soomaaliga oo xija ka taagan yahay laakiin wadamada kale way isticmaalaan qaasna hindida aad u isticmaasha iyo wadamada kale marka visa fiican waa runtii midii kale waxaa jira visa oo visitor visa oo qofka loo ogolaya walaalkii hooyadii aabihii in adeerkii dhammaan inay imaan karaan baasboor kale markay wataan baasboorka soomaaliga xoogaa culeys nugu ah haddii berito baasboorka soomaaliya australia aqoonsata marka qof aabahaaga xamar jooga intaad u yeerto uu kula joogo lix bilood kaa tegi karaa marka taana aadaa loo isticmaala australia dadka ma oga xataa waalidkaaga markuu yimaado isagoo halkan joogaad visa kale u xareyn kartaa marka waxyaala facilities badanaa jira oo lagu yimaado aysan ogeyn dadka soomaalida xitaa maalmahan dambe waxaa nagu soo batay arday badan oo soomaaliya timaado halkan waxbarasho u timid waxaan aragnay cajiib ah kuwa baasboor soomaaliya wata xitaa waa lasoo siiye visa waa dad aqoon leh jaamacada malaysia ugu soo baxay halkaana jaamacad wax ka baranaya shaqana ka raadsanaya marka waxyaala badanaa jiro dadka daraasaadha sameeyaan ha baaraan australia lagu imaan kara laakiin doonta marna kuma talinayn in lagu yimaado aad baad umahadsantahay